بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، شيخ الحلي رحمه الله تعالى الحيض أqل اlxaydi xayd inta ugu yari yowm walaylat waa habeen iyo maalin waqaalibuhu inta ugu badan ee uu socdaana sittun lix aw sabcun ama toddoba cisho weeyi wa akharuhu inta ugu badani khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood oo bilayaaliha habeenadeedii wadata aqalu uhri uhri inta ugu yar bayna alxaydateyn ee labada xayd udhexeeya khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood waqaalibuhu inta ugu badanina arbacun arbacatun wacishruuna arbacatun wacishruuna yowman afar iyo labaatan cisho weeyaan aw halaathan wacishruuna yowman ama saddex iyo labaatan cisho walaa xadda liakarihi bedidiisu xad ma laha waay halkan sheekhu wuxuu inooga tilmaamayaa alxayd waannifaas xayd waxaa la yidhaahdaa damun yakhruju bacda buluuqi lmar'ati min aqsa raximiha waa dhiig ka yimaada gabadhu marka ay qaangaadho dhiiggan axkaam badan ba ku tacalluqda qaangaadh markuu tusinaya inay gabadhu qaangaadho waynu soo marnay markaa waxyaabaha lagu qaangaadho waaynu soo marno sheekuna waynoo soo sheegay in xaydku ka mid yahay marka waa dhiig soo baxa marka ay gabadhu qaangaadho waxaanu kasoo baxayaa min aqsa raximiha raximka xaggiisa dambe ayaa uu kasoo baxaya marka la yidhi min aqsa raximiha waxaa ku baxay dhiigga dhabar furanka la yidhaahdo oo isagu wuxuu kasoo baxa adna raxim xaggan soke ilmogaleenka xaggiisa soku ka yimaada isagu waxaana sababa xanuuno xidid baa wax noqda kan laakiin isagu waxa uu ka yimaadaa xagga ugu dambeysa ilmogaleenka saa daraaddeed baa waktiga ilmaha uu ku abuurmo ilmaha ilmagaleenka uu ku abuurmo waa waa istaagaa dhiiggaas uu istaagaa calaa sabiili sixati min geyri sababin si caafimaada ugu yimaadaa wax sabab oo keensadaana ma jiraan marka calaa sabiili sixati la yidhi iyadana waxaa ku baxay dhabar furankiiyo isagoo caafimaad kuma yimaada xanuun buu ku yimaadaa oo dhiiggaasi waa xanuunba iyo sababa fii awqaati macluumati awqaad macluumna waa yimaadaa awqaadda macluumka uu noo sheegayo sheekhu ayaa markaa noqonaya wey marka kaa waxa dhaa alxayd waxay ka hadlaan culimmadu axkaam fara badan buu leeyay laakiin in kooban oo fiican buu nasiiyey sheekheenu inteebaa ugu yar ee uu socon karaa inteebaa ugu badan ee uu socon karaa inteebaa qaalib ah oo u badan yahay dhiiggan axkaamta ku tacalluqo waxaa ka mid a xilliga la helo gabadhu ay aragto salaadii waa ka xaaraan soonkiina waa ka xaaraan dawaafkiina waa ka xaaraan cibaado kasta oo u baahan tahaaro xaaraan bay ka noqonaysaa ina gabadhi daahir maahe waxaa kale xaaraan ka noqonaya in lala mucaamaloodo oo ninkeedii uu la mucaamaloodo iyadana xaaraan bay noqonaysaa waxaa xaaraan ka noqonaya in la furo gabadha iyadoo dhiiggii caadadale la furi maayo haddaa la furana waa lasoo ceshanaya waa lasoo celinaya ilaa intii ka daahiroobiso marka haddaba marka hadday caynkaasi tahay waa in la ogaadaa inta uu soconayo inteebaa ugu yar aqalulxaydu yowmun wa leylatu habeen iyo maalin baa ugu yar waa afar iyo labaatan saacadood ayaa ugu yar intuu soconay maxaa ka faa-iideynaa inaynu ogaano intaa ugu yar waxaan ka faa-iideynaa afar iyo labaatan saacadood wax ka yar dhiiggii hadday aragto oo halka ku istaagu go-o dhiiggaasi xayd ma noqonay axkaamta xaydka qaadan maayo dhiig faasida buu noqonay dhiig faasida marka laleey micneed waxa weeyaan salaadii xaaraan ka noqon mayso way tukanaysaa soonkii xaaraan ka noqon maayo waa soomaysaa wixii dhiigga ka xaydka xaaraan ku noqonay kan xaaraan ku noqon maayo marka yowmun waliila baa ugu yar waa sida madhabku inoo qoraya wey culamo kale waxay idhahdeen yaridiisu xad male waana saa sawaabka marka inta ugu yararto waxaad tirahdaa yowmun wa leylatun waa habeen iyo maalin afar labaatankaa saacad wey wa qaalibuhu sittun aw sabcun wa akharuhu khamsata cashara yowm bilayaaliha inta ugu badan horta aynu sheegno inta ugu yar markaynu sheegno inta ugu badanna aynu sheegno dabeetana labada inta udhexaysa aynu sheegno inta ugu yari waa habeen iyo maalin inta ugu badan uu gaarhi karaa waa shan iyo toban cisho shan iyo toban cisho hadduu ka bato damkaasi faasid baa loo bixinaya waa dhiig faasid bimacnaa salaaddii u diidi maayo waayo waxaa macruufa bishii inay gabadhu ay leedahay duhri iyo xayd wakti ay salaaddii ayna tukanaynin ayna daahir ahayn iyo wakti ay daahir tahayba bishii ku leedahay inta aynay daahirka ahayni haddii ay ka fara badato inta dhiiggu socda hadduu ka fara bato bisha inteeda badan haddii uu qaato dhiigga waxaa loo odhanayaa waa dhadhabar furan baa la odhanayaa xayd la odhan maayo sidaa daraaddeed culimadu waxay idhahdeen shan iyo toban cisha ayaa ugu badan shan iyo toban hadduu dhaafo lix iyo toban hadduu gaadho toddobiyo toban u gaadho sideed iyo toban labaatan dhiiggi waa istaagi waayo labaatan cishuu gaadha waxaan odhanaynaa dhiiggani salaadii kaa joojin maayo salaaddii tuka la odhan doono gabadha barfurankaa siday u tukanayso ayaad u tukan doontaa iyadana insha allah waynu arki doonaa kutubteena kale aynu ku arki doonaa markaynu sheegnay intii ugu badneed waxaa hadhay dumarka qaaliban intuu ka yimaada waa lix cisho ayuu yuu badan yahay ama toddoba cisho ayuu badnaanay waa sida qaalibka inta badan waa la heli karaa gabadh ka yaraysata lix cisho wax ka yar uu ka imanayo waxaa la helayaa qaar uu ka badanayo laakiin qaaliban waa lixda ama toddobadaas aqalulxaydu yowmun waleylatun weeyaan waqaalibuhu int sida qaalibka intii badan qaaliban uu uga yimaado dumarka inta faraha badan la sittun weeyaan oo sabcun wa akharuhu inta ugu badan uu gaadhaana ee uu socdaana khamsata cashara yowman waa shan iyo toban cisho bilayaaliha oo habeenadeedii wadata aqalu uhri bayna alxaydatayn uhri inta ugu yar ee labada xayd udhexeeya khamsata cashara yowman shan iyo toban cisho wey wa qaalibuhu inta qaalibkiina arbacatun wacishruuna yowman waa afar iyo labaatan waa aw alaaatun wacishruuna yowman ama waa saddex iyo labaatan cisho walaa xadda liakarihi uhri maxaa loogala jeeda waa inaga nidhi gabadhu bishii waxay leedahay wakti ay daahir tahay oo salaadii laga rabo ina tukatay cibaadooyinkii iyo wakti ayna daahir ahayn oo xayada tahay oo salaadii ay ka fogaanayso oo aynay tukanaynin haddaba duhrigaasi waxa uu ku xidhnaanaya inta uu xaydku u socdo inteebaa ugu badan inteebaa ugu yar horta waxaa tiraa inta ugu yari waa shan iyo toban shan iyo tobanka xatuu ka yimid shan iyo tobanka wuxuu ka imanayaa akaru xayd imsuha xaydka inta ugu badan u gaadha imsa hayd shan iyo toban shan iyo tobanka markan ahaa salaadaha tukanin imsa hadhay oo daahir ahaanaysa bishii shan iyo toban shan iyo toban loo soo hadhay marka shan iyo toban bay daahir ahaanaysa marka duhri intaasaa ugu yar intaa kama yaaraan karo kama yaraan karo waxaa loo leeyahay xaydku haddii uu dhaafo shan iyo toban waxa uu noqonaya dhabar furan buu isku bedelaya gabadha dhabar furanka lihina waxay ka dhigantahay ka daahir waa gabarh daahir oo kale wey dhiig haba socdabe waa qof daahir ahoo salaadii iyo soonkii iyo cibaadadii iyo way la wada imanaysaa dhammaanteed waa qof daahir weya badida inteeba ugu badan badidu isagu xad male laa xadda liakarihi waaa la waxaa waxaa la helayaa gabadh aan sanad iyo laba sanadood iyo sanawaadba aan markaas dhiiggii caada aan arkin laanna duhrigu waa asal sida oo kalena waxa uu ku xidhan yahay xaydkii hadduu xaydku yimaado umbaa la odhanaya intaa uu socdo dhiiggaasi caadadu umbaa la odhanayaa gabadhi daahir maha laakiin dhiiggii caada markuu go-o waa daahir wey dhiiggii caadada haddaa la arki waayo gabadhi arki weydo waa daahir wey marka waxaa la helayaa gabadh aan waxa wey dhiiggii ka istaagay baa la helaya waxaa la helaya mid aan xaydin baa la helaya marka isagu xad ma laha inta duhrigi wuxuu ku xidhan yahay un aragtida alxayd haddaa laba arkiba waayo gabadhu waa daahir wey mar walba sidaa daraaddeed ayaa ahlucilmi qaarkan waxay sheegeen sheekh la odhan jiray alqaadi abuayib ayaa wuxu uhi ana imra'atan kanat fii zamanihi taxidu fii kulli sanatin yowman waleylatan sanadkiiba habeeniya maalin keliya bay xaydi jirtay sanadka dhan habeeniya maalin maalin keliya wey inta kale waxaan jirtay daahir kaasi wuxu uhi wahya saxiixa waa inay caafimaad qabta welibana oo uurkana waa qaadi jirtay caruurtana waa dhali jirtay iyadoo caynkaasi ah ayaa maaragtay muxuu ahaa dhiigga caadi maba heli jirinba sanadka dhan ka maqnaan jiray yowmun yowmun welida keliya bay arki jirtay weli marka xad male inta ugu badan aalibkiisa muxuu noqday wa haalibu arbacan wa cishruuna yowman markaynu idhaahno bishii haaliban wuxuu socdaa lix cisho lix cisho ka jar bishii maa maxaa soo haray afar laatan waa daahir haddii aynu idhaahno toddoba cisho wey sittun aw sabcun toddobadii haddaynu ka jarnana muxuu noqonayaa saddexiyo labaatan markaa saddexiyo labaatankii afar laatan waxay ka soo baxayaan markaynu idhaahno xaydku wuxuu socday lix cisho afar laatan bay daahir ahaanaysa lix cisho kaga go-ay marka la idhahdo haddii la yidhaahdo toddoba cisho kaga go-a qaalibkii ana saddexiyo laatan bay daahir ahaanaysa aqalu nifaasi nifaas inta ugu yihi majatun waa hal mar oo markaasi dhiigga soo baxo waqaalibuhu arbacuuna yowman qaalibkiisuna waa afartan cisho wa akaruhu situuna yowman inta ugu badanna waa lixdan cisho wey nifaas waxaa weeyaan addam alkhaariju min alfarj caqiba alwilaada waa dhiigga soo baxa ilmuhu marka uu dhasho marka ilmuhu dhasho haddala soco markuu ilmuhu dhasho wey ilmihii oo aan dhalanin oo foosha gabadho markay foolanayso dhiigga soo baxaa nifaas lama yidhaha dhiiggaasi nifaas noqon maayo waxaa gabadha xaamilada ah ee ilmaha caloosha ku sidaa sida saxiixa sawaabka ah dhiiggii ay aragtaa xayd noqon maayo waa dhiig faasidun buu noqonaya salaadii u diidi maayo salaadda way tukanaysaa haddaba dhiiggan nifaaska la yidhaahdaa markuu ilmuhu dhasho dabadii buu soo baxaa marka la yidhi ilmuhu marku dhasho dabadii waxaa kugu baxaya ilmihii intoo dhalanin ka hor dhiigga soo baxaa nifaas la odhan maayo saa daraadeed gabadha xilliga foosha ku jirta iyo xilliyadaasi ilmihii uuna soo bixin wixii dhiig ay aragtaa salaadda u diidi maayo salaadda way tukanaysaa haddii ay suurtagal u tahay inay tukato oo aanay xanuunku iyo fooshu ayna ku fara badnayn kaasaa nifaas la yidhahdaa nifaaska inteebaasna ugu yar haddaba maj majadu waxa wey addafcatu min addam hal mar oo dafcad soo baxda ayaa majo la yidhaha intaasaa ugu yar marka intaasi timaado dhiig istaago waa meedhanaysaa salaadii wana waa tukanaysaa wa qaalibuhu arbacuuna yowman inta qaalibka ay dumarku u badan yihiin waa afartan cisho siday dumarkii waqtiga rasuulka alay sla ay ka fadhiisan jireen salaada afartan cisho afartan cisho u dhaafi karaa laakiin hadduu afartan cisho dhaafo wuxuu gaadhi karaa hadduu ugu bato lixdan cisho gaari karaa wa akaruhu situuna yowman lixdan cisho waa gaari karaa lixdan cisho hadduu ka bato nifaas la odhan maaye waa dhiig faasidaa la odhan maayo waa dhabar furan weeyaan wax xanuun baa keenay salaada u diidi maayo marka lixdan cisho unbay gaari kartaa hadday ugu badato lixdan ka cisho wixii ka badan haduu dhiigga sii socdo waa dhiga la yidhahdo dhabar furanka ayuu noqonaya waay acdaaru salaa halkaa waxaynu ugu dhamaaday dahaaradii halkan waxaynu ka gelinaa salaadii salaada wuxuu inoogu horreysay sheekhu cudurdaarada salaadu ay leedahay qofka salaadu maxay kaga tegi kartaa cudurdaarkay kaga tegi karto acdaaru salaati salaada cudurdaarkeedu itnaani laba weeyaan annawmu hurdo iyo wannisyaanu ilow labadaasunba cudurdaar labada waxay ka so hadhay cudurdaar maha annawmu hurday qofkii salaaddii kaga tagtay ee ay ku dhaaftay cudurdaar ayaa u haystaa wanisyaanu iyo ilow salaaddii ayuu ilaaway iyaduna waa cudurdaar wey wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi waali wasalam idaa raqada axadukum can isalaati markuu midkiin salaadda ka seexdo aw gafala canhaa ama uu ilaawo falyusalliha idaa dakaraha ha tukado marka uu xusuusto fa ina allaha yaquul waaqim asalaata lidikri waxaa kale rasuulku yuri sala allahu calayh wali wasalam man nasiya salaatan qofka salaa tukada falyusalli idaa dakarahaa markuu xusuusto ha tukado laa kafaarata laha ilaa daalika kafaaro ma laha aan ahayn kaasu yani markaad xusuusatid baad la iman doontaa oo aad tukan doontaa marka cudurdaarkeedu qofkay ku dhaafi kartaa waa hurdo uu ka seexday iyo ilowii wey shuruud sala salaadu waxay leedahay shuruud shuruud salaati amaaniyatun shuruudda salaada waa sideed tahaarat lxadaayn labada xada tahaaradooda in laga dahaaro qaato waa shar xadaeynku waa xadadka akbarka iyo xadadka asqarka ah weysadii iyo meedhashadii iyo watahaaratu can najaasati najaasati oo laga dahaaro qaato oo laga nadiifsado ama laga nadiifiyo fi thawbi maradii iyo walbadani jidhkii iyo walmakaani meeshii lagu tukanayay wa satru lcawrati cawradoo la asturo waistiqbaalu lqiblati qibladoo la qaabilo wadukhuululwaqti waqtiga salaadoo soo gala waalcilmu bifardiyatiha iyo qofku inuu og yahay salaadu inay faral tahay wa an laa yactaqida inuu ictiqaadin fardan min furuudiha faral ka mida furuudda ay leedahay salaadu ama arkaanteeda sunnatan sunno inuunu ictiqaadin waijtinaabu lmubilaat wixii markaa burinaya salaada oo uu ka fogaado intaasbaa shuruudi salaada waxaa uga horeeya shuruudda salaadu ay leedahay tahaarat lxadaeyn horta shardi waxaa la idhahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu maa yalzamu min cadamihi cadam waa waxa haddii la waayo shardiga haddaa la waayo wuxuu shardigu yana waa la waayey waxaa loo dhigayna waa la waayey iminka weysadu imika shekhu inoo sheeg taharat lxadaeynka weysadu waxay shardi u tahay salaadii haddaa weysadii la waayo salaaddii ma ansaxayso salaadii ma ansaxayso marka shardiga kaasaa la dhahdaa marka haddii la waayo shardigii haddaa la waayo salaaddii ka asixi mayso weeyaan shardigii salaadda loo dhigay waxaa ugu horeya tahaarat lxadaeyn alxadaeyn waa alxadathu alakbar walxadathu alasqar xadadka akbarka ah maa awjaba algusl wixii meedhashada waajibsada ayaa la dhahdaa meedhigi wii waajibsada wixii meedhiga waajibsanayna waan soo marnay wixii meedhiga waajibsanay lix shay buu nagu soo sheegay sheekhu marka wixii meedhashada waajibsanayay waa xadad akbara qofku waa inu ka dahaaro qaata maxaa lagu rafciya xadadka akbarka ah waxaa lagu rafciyaa meedhasho wuu meedhan doonaa qofkii deetana daahir buu noqonay xadadka asqarkiina maa awjaba alwuduu wixii weysada waajibsada weeyaan wixii weysada waajibsa bimacnaa wixii qofka weysadii baa dee ka jabaysa dabeetana waxay noqonaysaa inuu weysaysto isagana waxa lagu rafciyaa in qofku weysaysto marka horta labada qofku inuu daahir ka yahay tahaarat lxadaeyn ka labaadna waxa wey alطahaaratu can اnajaasati fi lbadani fi اthawbi wاlbadani wاlmakan in nijaasi qofku iska iska daahiriyo waxaa laga daahirinaya nijaasa saddex meelood marada waa laga nadiifinaya qofku ku tukanaya jidhkiina waa ka nadiifinaya meeshii uu ku tukanayna uu ka nadiifinay intaa uu ku tukanayo walo hareerihiisa kaleba ha ahaada nijaase inta uu ku tukanaya inay nadiif ahaato daahir ahaato waa shardi weeyaan iyo iyo maryihiisan uu ku tukanaya inta taabanayso maalan hadduu cumaamad iyo go uu huwan yahay go-aas intaa uu gaadhayo waa inay daahir yahay oo nijaas waa inuuna taabanaya waxaa u daliila qowluhu tacaala wahiyaabaka fadahir dharkaaga daahir buu ilahay isagoo rasulku la hadlaya calayhi isalaatu wasalaam saasoo kale rasuulku wuxu yhi alayhi الsalaatu wasalaam طahaaraة اlbadan إida aqbalat اlxaydaة fadaci الsalaa waإida adbarat faqsilii canki اdama wasalii gabadhi wuxuu yihi marka xaydku yimaado salaada iska daha tukani salaad waa ka xaaraan waإida adbarat marka xaydku istaaguu go-ana faqsilii canki اdama dhiga iska medh dhig waa nijaas marka iska nadiif iska meel jirki waa laga nadiifinaya marka in meeshii la daahirina waxaa u daliila qowluhu tacaala wacahidnaa ilaa ibraahima waismaaciila an tahiraa beytiya liلطaa'ifiin wاlcaakifiin wاlrukac الsujuud waa kacbadii wuxuu farayaa ilaahay nebi ibraahim inay iyo nebi ismaaciil inay daahiriyaan nadiifiyaan waxaa kale ka mida shuruudi satru wa satru lcawrati cawradoo la asturo cawradu oo la astura iyaduna waa shar cawradu way inoo iman doontaa insha allahu ninka cawradiis waa intee gabadha cawradii waa intee way inoo soo socota qofkii cawradiisu ay muuqato salaadiisa ilahay aqbali maayo laa yaqbalu llahu salaata xaa-idin gabadh qaan gaadhay salaadeeda ilaahay aqbali maayo ilaa bikhimaarin marka raggi dumarka oo isku mid weeyaan waistiqbaalu lqiblati qibladoo la qaabilo waa kacbadii fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrahu wadukuulu lwaqti waqtigina waa inu soo gala oo salaadii la tukan maayo waktigeedii oo aan soo gelin halkan waxaa kasoo baxaa saddexba saddex xaaladoodba kasoo baxa inuu qofku salaaddii tukado waktigii oo aan soo gelin iyo in uu tukado waktigii salaada oo jooga iyo in uu tukado waktigii salaada oo baxay saddexaas oo qaybsamaysa salaada waktigeedii waa aan soo gelin waan arki doonaa insha alla waqti way soo gelaysaa waqtina waa dhamaanaysaa salaada waktigeeda aanu soo gelin hadduu qofka salaada dibta ka soo hadda kaa sixmayso waxaana waajib ku ah inuu soo celiyo iyo waajib ku ah waktigii oo salaad salaada waktigeedu joogo hadduu tukadana waa sax salaada oo dukuul waqtigaa wey waqtigii baa dhammaaday oo xilligaa iminkana joogno salaada subax way dhamaatay qoraxdii waa soo baxay marka hadduu xilligaa tukadana salaadiis waa saxiix qofkii cudurdaarka lahaa ama ka seexday ama ilaaway qofkii aan cudurdaar lahayn culimmadu isku khilaafeen ma qallaynayaa salaadii isagoo balaa cudurdaar uga tegay muu hurdin minuuna ilaawin ogaan bay ku dhaaftay laba qowl bay ku leeyihin qol waxay dhahay ninkaas salaada qallaynba maayo dembi weyn buu ku dhacay wuu toobad keenaya toobad baa laga doonaya qole waxay dh maya toobadna waa laga doonaya salaadii ninka ma dhicina salaadina waa laga rabaa salaadiina ha tukado dembi weyn buuna ku dhacay ha toobad keeno marka horta saddexdaa xaalood bay noqon marka waqtigu waa inuu soo galaa waqtigu aan soo gelin salada hadii la tukado ma asaxayso waalcilmu bifardiyatihaa iyo inuu la og yahay ama qofku og yahay ina salaaddu waajib tahay salaaddu waa inay waajib tahay salaad inu tukanaya inay waajib tahay waa inu ogaada oo una ogeyn dee inay sunno tahay wa an laa yactaqida fardan fard waa inanu ictiqaadin min furuudihaa furuudeeda ka mida sunatan sunno waa inanu ictiqaadin ta hore waa salaadu tukanayaa inay farad tahay waa inu og yahay hadduu iska tukado isagoo aan ogeyn salaad danba ina faral tahay ma asaxaysa iyadoo wa an laa yactaqida waa inanu ictiqaadin fardan faral min furuudihaa salaada furuudeeda ka mida sunata sunna waa inanu ictiqaadin faralayaashaas salaaddu ay leedahay waa inuuna sunno u ictiqaadin salaaddu waynu arki doonaa insha allahu arkaan bay leedahay waynoo imanaysa insha allah sunnayaalna way leedahay marka arkaanteedii rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkii iyo atixiyaadkii iyo faatixada aqrinteydii kuwaasi waa inuu ictiqaadin inay sunno tahay waa inuu ictiqaadaa inay kuwani waajib yihiin kuwii waajibkaana waajib waa inuu ictiqaadaa kuwii sunnahaana sunnayaal waa inuu ictiqaadaa haddii laakiin uu salaada afcaasheeda oo dhan u arkay inay sunno tahayba inay waajib ahayn salaaddiis maasaxaysa bay yidhahdeen haddii sunayaashii iyo faralkii una kala saareen lafteedi uu arko bahna u ictiqaado inay faral tahay bahna aynay tahay sunna hadduu ictiqaado aanu kala soocaynina iyaduna salaada kama asaxaysa baa layidhi iyo culimadu yidhaha laakiin halkan waxaa ka imanaya qofkii caamadaha waxba aan garanayn ee garanaya salaadan inuu ilaahay ku waajibiyey ee salaad waajiba gudanaya garanayay ee aan kala sooci karaynin aan garanayn inteebaa sunayaasha salaadan afcaashan ad la imanaysid maxaa sunno ah maxaa waajiba aan kala saaraynin kaa arrintiisii ka warrama baa leyi marka waxan kaas saas saxdaa waxa weeye isagu salaadiisa waxba noqon mayso mar hadduuna kala saaraynin waajibaadkii sunayaasha una kala saarayn una garanaynin qof caamaa u yahay salaadiisu waa saxiix waana saa raajixa waa caynkaas weeyaan kii caalimka ahaa bay noqotay ka caalimka garanaya isaga laftiisu waa waxa weeyaan waa la midun waxba salaadiisa noqon mayso wjtinaabu mubilaat wixii salaada jebinayna in laga fogaado maxaa salaada jebiya rukni oo laga tagaa jebiya in salaada dhexdeeda lagu hadlaa jebiya in wax lagu cunaa jebiya in lagu qosalkiibaa jebinaya wixii salaada jebinaya o dhan na inuu ka fogaado waa shardi wey haddii kale salaadiis way jabaysaa waynu arki doonaan insha allah alaxdaa xadadka iminku nuga ahaaratu xadaeen soo nuguma odhan ahaaratu xadaeenka iminku sheegay alaxdaasu axdaastu itnaani laba weeyaan asqaru wa akbaru mid yar iyo mid weyn fal asqaru ka yari maa awjaba alwuduu'a weysada wixii waajibsadaa la yidhaahdaa wal akbaru ka weynina maa awjaba alqusla meerashada wixii waajibsada weeyaan xadadka asqarkii wixii weysada waajibsada wa huwa maa yunqidu alwuduu wixii weysada jebiya qof baa weyse qabay dabeetana isagoo weyse qaba ayaa waxyaabihii weysada jebinaya baa ka yimid weysadiisi way jabtay xadad asqar baa markaa la ydhahdaa marka mar haddii weysadii jabtay maxaa lagu maxaa laskaga kor yeelayaa wayartafic bilwuduu markuu weysaysto xadadkii asqarka meesha waa ka baxay marka xadadka asqarka weyse la-aanta waad weysaysan doontaa xadadkii akbarkaana maa awjaba lgusl wixii meerashada waajibsada sida jinaabadii iyo xaydkii iyo nifaaskii isagana waxaa laskaga kor yeelaa meerhash qofkuu meehan doona deetna xadadkii akbarkaha waa zuulay waa ka baxay meesha alcawraat alcawraatu arbacun cawraadku waa afar satrucawra si naguma ohan sheekhu cawrada waa in la asturaa haddaba cawradiibu naga warramaya alcawraatu arbacun cawraadku waa afar wey cawratu rajuli ninka cawradiisa mutlaqan iyadoo aan la kala qaadin ma salaad buu ku jiraa mise salaad kuma jiro iyo walama addoontii oo fi salaati salaada ku jirta maa bayna asurati waalrukbati inta xundhurta iyo jilibka udhaxaysa ay ahaatay cawradooda cawraturajuli ninka cawradiisa mutlaqan mutlaqan wuxuu gala jeedaa ninku markuu salaada ku jiro iyo markuuna salaada ku jirin waa isku mid cawradiis waxa weeyaan inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka cawraturajuli ninka cawradiisa mutlaqan markuu salaada ku jiri markuuna salaada ku jirin labadaba markuu ragga dhex jooga iyo marka kaleba iyo walamati adoontii oo fi salaati salaada ku jirta maa bayna asurati waalrukbati inta jilibka iyo xundhurta udhexaysa iyo cawradooda ahaatay wa cawratu lxorati gabadha xorkaa cawradeeda fi salaati markay salaada ku jirta iyadu jamiicu badaniha jirhkeeda oo dhan weeyaan maa siwa lwaj marka laga reebo wejiga iyo walkafayn labada kaf marka laga reebo wa cawratu alxorati waalamati adoonta iyo xorka iyo addoonta cawradooda cinda alajaanibi ragga ajaanibka meel kala joogaan jamiicu lbadani waa jidhka oo dhan wey wa cinda maxaarimihimaa dadka maxramka waa markay la joogaanna iyo wannisaa dumarkii maa bayna asurati waalrukbati inta xundhurta iyo jilibka udhexaysa wey cawrada marka salaada lagu jiro markaan salaada lagu jirin labadaba sheekhu inoo sheegay raggan ku horeynana marka ninku markuu salaada tukanayo iyo markuuna salaada tukanayna banaanka uu joogo ee raggii uu dhex joogo cawradiisu waa intee intee bay tahay waajib inuu qariyo cawradu waa saw-atul insaan insaanka saw-adiisa waa intiisa foosha xun wey wa kullu maa yustaxyaa minhu iyo wax kastoo laga xishooda cawraa la yidhahda waxaana loogu bixiyey cawro liqubxi duhuurihaa haddaa la muujiyo dee foolxumaa ka dhalanaysa meesha marka foolxumada awgeed baa saa loo yidhi marka waxaa la yidhaahdaa cawro maa yajibu satruhu min albadan waxay waajib tahay in la asturo jirkii ka mida waxay waajib tahay in la asturo haddaba ninka inteebu asturaya markuu salaada ku jira inteeba waajib ku tahay oo hadday muuqato salaadiisa ina asaxaynin markuu banaanka joogo dad kala joogana inteebay tahay in uu asturo oo waajib ku tahay oo aynay dadku aynay arkin maa bayna asurati warukbati xundhurta ilaa iyo jilibka inta udhexaysa wey cawrada waa intaa wey waa ninkii markuu salaada ku jiro ka mid maaha muxuu ahaa xundhurtu cawrada ka mid maha jilibkuna cawrada ka mid maha culamada qaarka wuxu xundhurta waa la socotaa maa xundhurta waa la qarinay jilibkana waa la qarinay waay kaas waa waxa weeyaan waa ninkii caruurtii bay noqotay caruurta waxaynu kala qaadaynaa toddoba jir wixii ka yar toddoba jir ilaa toban jir iyo toban jir wixii ka sarreeya toban jir toddoba jir hadduu ka yar yahay cawradiisu waa alqubul waduur intaas unbay tahay in waxa weeyaan loo qariyo intaa in loo qariyo ayaa ay tahay wixii wixii toddoba jir ka yar waa sida fiican wey yani cawro rasbi ma noqonayso oo ay tahay waajib waayo da mukalafinba mahaba ilmihii yaraa isagoo laba jir ama saddex jir isagoo qaawan waa la arki karaa dhib male rag iyo dumar labadaba laakiin maxaa wanaagsan waalidka u fiican in ay toddoba jir wixii ka yar ay u asturaan toddoba jir hadduu gaadho waxay noqonaysaa in labadaa loo hagaajiyo cawradiisu intaas noqonaysaa in la ega xaaraan noqonaysa markuu toddoba jir gaadho sagaal jir hadduu gaadhona wax xilliga lagu qaangaadhaya bay dhahdeen culimmadu xilliga wax xilliga qaangaadhku way yimaada oo haddii ninkii merida ka timaado gabadhina xaydka ka yimaado way qaangaadhaysa marka waxay la mid noqonayaan qofkii weynaa cawradiisii mar haddii sagaal jir bay gaadhaan ilaa toban jir waxay noqonayaan qofkii weynaabay la cawro noqonaya marka toddoba jir wixii ka yar haddaad doonto wax tiraa toddoba jir wixii ka yar cawro male toddoba jir cawradiisu waa alqubl waddubr sagaal jir iyo toban jir hadduu gaadhan qofkii weynaa buu la mid noqonaya saas saasay noqonaysa leanna xilligaasi waxaa dhici karta qofku inuu qaan gaadhaba dadku way ku qaangaa sagaa jirba lagu qaangaari kara addoontiina waxay la mid tahay raggii maa bayna surati warukbata iyaduna weeyaan marka laakiin salaaday ku jirta wey markiina salaada ku jirin waa waxa weeyaan jirhkao dhan daba qaranaysa marka laga reebo madaxa addoonta sida saxiixi waxa weeye cawradeedu waa waxa weeyaan wixii marka laga reebo madaxii madaxoo keliyo inta kale waa cawra waa gabadha addoontayda wey jirhkao dhan way qaran doontaa laakiin madaxeeda wuu banaanaan karaa oo timaheeda waa la arki karaa saa saxdao cankaas saxaabadana waa ka sugnaatay cumar bn khadaab radia allahu canhu gabadh buu arkay cumar bn khadaab madaxii markaasi daboolatay markaasuu ul buu ku dhuftay markaasuu wuxuu yidhi waxaad madaxa ka qaad muxuu ahaa marada saartay laa tushabihiina bilxaraa'ir dumarka xorka ah ha shabihin buu ku yidhi marka waxaa lagu kala saarayaa xor inay tahay iyo inay addoon tahay madaxa u banaanaan marka gabadhii addoon tahay iyadoo madaxeedu banaayo timaheeday muuqdaan hadday salaaddii tukato salaadeedu waa sax laakiin gabadha xorka ahayd caynkaa maaha iyadoo hadday timaheedu muuqdaan salaadda waa ka jabasa cawradii baa muuqatay weeyaan marka gabadha addoontaasaa saxda ah waxa weeye jidhka oo dhan marka laga reebo madaxeeda saasaa raajixa dumarku waa dumarun weeyaanoo waa lagu fitnoobaya cawrat rajul ninka cawradiisu mulaqan ba mulaqan maxaan nidhi markuu salaada ku jiray markuu salaada ku jiray waa isku mid fi salaat iyo wal amata addoontii fi salaada ku jirta maa bayna surrati wa rukbati weeyaan wa cawratu lxorati gabadha xorka cawradeeda fi salaati markay salaada ku jirto jamiicu badina jidhkeedu dhan wey maa siwa lwaj marka wj wixii wejiga ka soo hara iyo walkafayn labada kaf wejiga iyo labada kaf ka reeb inta kale waa cawro waxaad ka mar ka warantiin gomadaha lugaha gabadhuna waa cawro lugaheedu waa cawro maxayna tusinaya laba daliil bayna tusinaya inuu luguhuna cawro yihiin mid waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man jara hababu khuyalaa lam yandir illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay maalinta qiyaamaha eegi maayo qofka maradiisii dhulka jiida khuyalaa u jiida dhulkii gaadhsiiya markaasaa umu salama oo la joogta dumarkiisa ka mid aha waxay tidhi fa kayfa yasnacna annisaau biduyuulihinna maryaani xidhayihiin dumarku maxay ka yeelayaan iyaguna markaasuu rasuulku wuxuu yurkhiina shibran taako ay dhulka kusii daynayaan fa qaalat idan tankashifu aqdaamuhun haddaa gomadahoodiiba faydmi doona baa jiri oo markay tallaabsadaan dee maradiiba kor noqon doonto lugihii baa la arki doona markaasuu rasuulku wuxu uhi fa yurkhiinahu diraacan laa yasiidna calayh waxay sii dayn doonaan dhudhun bay sii dayn doonaan ka ziyaadin maayaan dhudhun bay dhulka kusii daynayaan si lugihii markaasi ay u asturmaan waxaa dhudhunka loogu sii daynayaa si ay lugihii u asturmaan marka wahaada daliilun calaa wujuubi satri qadamayha labada gomoodo in la asturo inay waajib tahay ayay xadiidkaasina tusinaya sida culimadu markaas ay tilmaameen daliilka labadan tusinaya waxa weeyaan walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min zinatihinna lugaha dhulka yayna ku dhufanin dumarku markay socdaan luguhii waxay ku xidhanayaan jinjimihii ama shuuliyadii ba lugaha lagu xidhayaa marka markay socdaan dee sanqar bay samaynayaan lugtiiba gabadha ku dhufanaysaa meesha markay ku dhufato dhulkii ayay sanqar samaynayaan wixii si markaa raggii waxay ogaanayaan waxa u qarsooni ziina waxa u qarsoon ee qurux ah ee halkan ugu jiraan lugaha marka in luguhi waxyaabaha la qarinaya ay ka mid yihiin ayaa aayadda qur-anka ina tusinaysa labadaa daliilba waxayna tusinayaan lugaha dumarku inay yihiin cawro markaa markay salaada tukanayaan lugaha wayna asturaan lugaha wayna asturaan markaa si fiican u asturaan sharabaadkuna ma asturay hadday sharabaad ku gaabsato sharabaadka waxma asturo maaha asturaad maaha hadda in la wax la geliyo un waa inaan xajmigu waa inaan muuqanin wax ku dhegsan hadday xidhato maro ku dhegsan dee cawrada way muuqataa baa la odhanaya lugtana sharabaadkii wuu ku dhegsan yahay xajmi buu samaynaya iyadana waa lamid marka xijaabka xidhato garbay hadday muuqdaan labadii garbood hadduu muujiyo oo laabtii uu muujinayo oo xaggii dambe uu muujinayo ama dhabarkeeda uu muujinayo xijaab maaha wal waxa xijaab ayagu ha arkaan ma asturay waayo jidhka waa kan uu muuqda wixii xajmi ku samaynaya waxa ma asturo waa inuu xajmi ku samaynayn waay bawdiyaday noqotay bawdiyadu ma cawra iyadaas waa cawra adilo kala duwan ba kuso aroortay lakin saa saxda waa cawra culimada qar wa cawro mukhafaf waa la khafiifiyey insha allah waqtiga kalen ka warrami doona iyada wa cawratu lmar'ati xorati walamati addoontii iyo marka gabadhii xorta ahayd cinda alajaani markay la joogaan jamiicu lbadani jirko dhan weeyaan addoonta waxay dhaha ama salaada ha ku jirto ama ku jiri cawradeedu waa madaxoo keliya waxaan wixii madaxa ka soo hadhan jiray cafan cawradeedu waa wixii madaxa ka soo hadha jirka intiisa kale oo wada cawro madaxoon baa laga reebay marka haddii xataa rag ajaaniba la joogto madaxeedu uu muuqdaa gabadha addoonta dhib male iyada laakiin gabadha xorta ahayd ma banaana iyada wa cinda maxaarimihi markay maxaarimtii ay la joogaan iyo wanisaa dumarkii maa bayna surati warukbati wey dumarku markay gaarkiis ku yihiin ayagu ay wada joogaan cawradu waxay noqonayaan xundhurta iyo jilka inta udhaxaysa markay la joogaan maxaarimtoodii raggii maxaarimta ahaa sida aabbaheed walaalkeed awowgeed adeerkeed abtigeed waa maxaarimta kuwaas kuwa markay la joogaanna waa maa bayna surati warukbati laakiin saa saxdii waxa wey raajixihii cawradu waxa ay noqonaysaa gabadhu markay shaqaynayso waxaa ka muuqda lugaha hoose iyo gacmaha iyo timaha iyo luqunta iyo meelahaasi ayay noqonayaan un inta markaa u bannaan in la arko laakiin intaa wixii ka soo hadhay maya gabadhu markay shaqaynayso maxaa muuqda gacmaheeda way muuqdaan lugaheeda way muuqdaan qoorteeda way muuqataa timaheeda way muuqdaan kuwaasun baan cawro ahayn inta kale cawray noqonaysa saa saxda waa caynkaas arkaan sala arkaan sala salaada arkaanta leeda arkaanu salaati sabcata cashara toddobiyo toban weeyaan alwalu waxaa ka uga horeeya anniyatu waa niyada wey inama alacmaalu binniyaati qofka hadduu niyo waayo dee waxba kaa sixi maayaan acmaashi athaani kale waa takbiirat lixraami takbiirat lixraamkii wey takbiira ixraamki allahu akbar oo la yidhaho salaada taxriimuha takbiir buu rasuulku yihi calayhi iftaxu salaata aduhuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa lagu xidhaa allahu akbar ee hadalkii xaaraan ka dhigaya ee wixii la cunay xaaraan ka dhigaya ee socodkii xaaraan ka dhigaya ee allahu akbar tawi athaalidu ka saddexaad alqiyaamu waa istaag oo cala alqaadiri cala alqaadiri qofkii karayay qofkii awood u lahaa istaag inuu ku tukado istaag inuu ku tukado waa rukn fi lfardi salaada faralkaa halkan waxaa kaaga soo baxaya laba arrimood qiyaamku horta wuxa uu rukni ku yaho waajib ku yahay alqaadir maxaa ku baxay qofkii aan karaynin ee xanuunsanayay istaagii kari waayo fadhi buu ku tukan doonaa kii fadhigii kari waayana jiif buu ku tukan doonaa fi lfardi marka la yidhi salaada faralka ah iyadana waxa ku baxay salaadii sunnahayd salaada sunnaha fadhi baa lagu tukan karaa iyadana wey alraabicu ka afraad qiraa'at lfaatixati faatixada aqrinteedii weeyaan faatixadan akhriyana waa rukni laga tegi maayo rukni haddaa laga tago salaada ma ansaxaysa weeyaan alkhaamisu ka shanaad alrukuucu rukuucdii wey asaadisu ka lixaadna altumaaninatu fiihi in lagu xasilaa rukuucdii asaabicu ka toddobaad alictidaalu ictidaalki ictidaalku waa soo toositaanka ictidaal maxaa la dhahdaa ictidaal waxaa la dhahdaa an yacuuda ilaa maa kaana calayhi qabla arukuuci min qiyaamin aw qucuudin qofku intuuna rukuucin ka hor wuxuu ku xaaladdu ku sugnaa inuu ku noqdo intuuna rukuucin ka hor xaaladii uu ku sugnaa oo dib uu ugu noqdo ayaa waxaa la dhahaa ictidaal hadduu xaaladii rukuucda ka horeysay uu taagnaa oo istaagu ku tukanayay waa inuu markuu rukuuco dib uugu soo noqdaa maxay ya qiyaamka in istaag qabla rukuuc ugu taagnaay qabla rukuuc ugu fadhiyey isagoo fadhiyibu rukuucay ictidaalku wuxuu noqonaya inuu soo fadhiisto marka ictidaalku waa kaas ictidaal waa maxay waa qofka oo ku noqda xaaladiisii rukuucda ka hor ku sugnaa hadduu istaag ku sugnaa waa isu istaagayaa hadduu fadhi ku sugnaan wuu soo fadhiisanaya hadduu fadhi ku tukanaya weyaan ictidaalku kaas weeyaan athaaminu kasida atumaaninatu fiihi in lagu xasilo ictidaalka lagu xasilay ataasicu ka sagaalaadna assujuud maratayn laba jeer oo la sujuudo wey alcaashiru ka tobnaadna atumaaninatu fiihi sujuudi lafteeda in lagu xasilo wey alxaadi casharka koobiy tobnaadna aljuluusu bayna sajdatayn labada aljuluusu bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda oo la fadhiisto oo rukni labada sujuudood laba sujuud waa rukni laba sujuud waxa udhexeeya fadhi baa udhexeeya fadhigaasna waa rukni weeyaan athaani casharka labayo tobnaad adumaaninatu fiihi fadhigaasi labada sujuud udhexeeyna in lagu xasilo oo aan laga degdegin athaalita casharka saddexiyo tobnaadna altashahud alakhiir waa atixiyaadka ugu dambeeya wey atixiyaadka ugu dambeeya aqrintiisa ya isaguna marka waxa weeyaan waa rukni rasuulku waa faray calayhi salaatu wasalaam alraabica casharka afar iyo tobnaad alqucuudu fiihi in markaa atixiyaadka ugu dambeeya la fadhiisto atixiyaadka aqrintiisuna waa rukni fadhigiisuna waa rukni waa laba saas u kala qaado fadhi in lagu akriyo istaag lagu akriyi maayo fadhi buu ku akriyi doona oda rasulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ida jalasa axadukum fi salaati falyaqul ataxiyaat markuu midkii fadhiisto fadhiga marka la doonaya alkhaamisa cashara ka shan iyo tobnaad alsalaatu cala الnabiyi salى اllahu alayhi waali wasalam fiihi ataxiyaadka dambe dhexdiisa in nebiga lagu saliyo iyaduna waa rukni wey ataxiyaadka dambe dhexdiisa in lagu saliyo rasuulka salى اllahu alayh waali wasalam ataxiyaadka marka la akriyo baa saligana lala imanaya asaadisa cashara lixi tobnaad assalaamu waa tasliimti assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah waajibku wuxuu ku dhacayaa tasliimta assalaamu calaykum waraxmat ullah iyuu kala dhacay midigtoo keligood eegtid bidixdu waa sunna iyadu midigtaa la eegi doonaa midigta eegitaankeedu waa waajib bidixda eegitaankeedu waa sunna weeyaan asaabica cashara ka toddobiyo tobnaadna atartiibu arkaanta in la tartiibiyo in la kala horreysiin rukuucdii sujuudi tartiibtaas in la mariyaa iyaduna waa rugni wey haddaa la kala horreysiyy de salaadiba asixi maysa weeyaan xagga salliga salawaadka ibraahimigaa baa ugu fiican laakiin hadduu qofka allahuma salli calaa muxamadin keliya ku ku gaabsado waa asaxaysaa salligii waa layin laaninu nabigana ku salin baa la doonaya calayhi salaatu wasalaam halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin